haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha kusoo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waayahay ibraahim toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaanu ku bilaabaynaa heesahan dhegeystayaasha u hayno waraaqaha waa u yara kaadsanaynaa usoo noqonaynaa waxaan ku bilaabaynaa heestaan ku dhageedu yahay adoo meel fog joogoon ii muuqanaynbaan fanaanada nimco jaamac codkeedaan dhegeysano
waa hagaag dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkanna waxa uu naga soo gaaray reer nuur kooshin iyo sidoo kale haweeye nuur kooshin hiba nuur koos nuur kii nuur iyo fawsiye nuur iyo ridwaan nuur iyo xasan nuur iyo axmed weli nuur iyo cabdirasaaq nuur iyo cabdulqaadir nuur iyo axmed khaalid nuur iyo khadar nuur iyo kooshin nuur dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yidhi xamse maxamuud jimcaale iyo aroosadda caashe axmed baashe oo arooskoodu uu dhacay baa la yidhi bishan aanu ku jirno ee sebtembar ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin arooskaasi inkastoon la soo sheegin halka uu ka dhacay haddana waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dambaalkana wuxuu naga soo gaaray cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caalin xaliimo ciise maxamed maxamed ciise maxamed suuri maxamed diiriye qadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan maxamed ibraahim iyo hinda cabdiraxmaan oo ku aqalgalay burco waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin heesta labaad ee barnaamijka dhegaystayaashaan u haynana ibraahimno waa heesta alkudhageedu yahay indhahayga iyo fanaanka fu'aad cumar
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaan indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaan Abbo kale aan migana kumana nagi Ado kale ba aan migana dacalo kuma ba aragi Ado kale aan migana kumana nagi Ado kale ba aan migana dacalo kuma ba aragi ubax arag baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa timi jimeel ma dhigana macan mays aro ubax arag baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri ahtimeel ma dhigana macanays aroos ahtimeel ma dhigana macanays aroos
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan jira
aflaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaankuneeyey aflaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaankuneeyey adduunyan ay tahay ayaan quraas inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan quraas adankaa ishaagtine axmeel madhiganaas macanays aroos inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan quraas inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan quraas adankaa ishaagtine axmeel madhiganaas majamays aroos waa tahay indhahayga iyo facad cumar caashi intaas ayaan ku dhaafaynaa dhambaalkan waxa uu noogu yimid hooyo xaliimo oo sulub barre iyo hooyo maryamo maxamed ereg hooyo faadumo farax cawad iyo aabe xasan cumar seynab weli xuseen faatuma weli xuseen faa'iza weli xuseen aamina weli xuseen cabdiraxmaan weli xuseen iyo cabdishakuur weli xuseen abti yuusuf maxamed abti cabdi maxamed hooyo aamino haye iyo carruurteeda hooyo ardo nuuriye iyo carruurteeda salmo maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax jaamac iyo suleymaan xasan geediye dhammaan asxaabta waxaana ay taaniid gaarsiinayaan cabshir xasan libaax iyo ruqiyo weli xuseen oo gabar ay ugu dhalatay gaarisa gabadhaasi oo loo bixiyey shukri abshir ducadu waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay allah ka dhigo shukritiisuu weynaato oo waalidka dadkeeda ee dalkeedaba wax tarta heesta saddexaad ee barnaamijkana ah waa heesta halkudhageedu yahay ha ay raadsan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada fartuun laki ayuhu siraacale ugu raysanaya cabdiga rafaasiyo marlahoraki kaliyo raadkaagi waaye imigo dhammaadsiyo rubcan leleegoon tagay ay raadin anige ay raadin anige ay raadin anige adiga rafaasiyo birlahorati galiyo raadkaagi waaye cilmigo dhammaadsiyo rubcan leleegoo tagay ay raadin anige ay raadin anige ay raadin anige qofba gesta oo rabo rabbi ha oo wanaate adna rarsa sarnow sarnow annakaan uroro irali kaliyayga qofba gesta oo rabo rabbi ha oo wanaate adna rarsa sarnow sarnow annakaan uroro irali kaliyayga irali kaliyayga irali dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray faadumo cali aadan iyo sheygeeda xasan aadan xasan iyo asma xasan aadan sakariya xasan aadan sundus xasan aadan liibaan aadan xasan xaawo cabdulaahi mako kerow ibraahim shaahiyow suleymaan xasan baruuke barre xasan iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay si wada jira tahniyad u gaarsiiyaan xasan aadan xasan iyo faadumo sumow aadan oo aroskooda uu ka qabsoomay tuulada shinqolow ee degmada baardheere waxaan leenahay aroskaas allah ka dhigo kii eebba uu idinkala siiyo owlaad kheyr qabta bashbashii buraaqana aad kala kulantaan waa arooska xasan aadan xasan iyo aroosada faadumo sumow aadan heesta afraadeen dhegsayaasheenna u soo qabanayno waa jamiila waxaa qaadaya maxamed axmed qoomaal
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna heestaas ayaanu ku soo xiraynaa waa ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastood naga dhegaysanaysaan sidaas iyo nabadgelyo
jahwareerkii guub jiro iyo xanuun kafoga jaliilow lakala jaray midba jeesku xidhaayo gowda iyo jilibka ugu biija jirto ina kala janjeershe ubadka tirayse sida wacan u jeedbaxay jaaxooda moodi jano inay ku nool yihiin qisadooda waa keli wakhtigayna kala jaray midba jeesku xidhaayo iyo jilibka ugu biija jirto ina kala janjeershe ubadka tirayse sida wacan u jeedbaxay jaahooda moodi jano inay ku nool yihiin qisadooda waa keli jahwareer ii buug jiro iyo xanuun